waa hagaag wararka soomaalida waxaa kaloo ka mid ah cadaadis weyn ayaa loo soo jeedinayaa dowladda soomaaliya kadib markii la xiray laba weriye oo ka tirsanaa telefishinka universal maalintii jimcihii kuwaas oo la sheegay in ay arrintoodu la xidhiirto dood uu telefishinku u qabtay mudanayaal ka tirsan baarlamanka soomaaliya haddaba maxamed axmed xaaji cagmadhige waa afhayeenka telefishinka universal oo saldhigiishahay magaalada muqdisho goor dhoweyd ayaan weydiiyey waxa ay kala socdaan iyo halka ay marayso xaaladda xiritaanka xafiiska iyo wariyaasha ee magaalada muqdisho xiriir waxaa lala sameeyaa marka iswargelin ay jirto oo ah annaga oo ciidankaasa amarka halkaa ka haysana ayaa falkan geysanay waad nala soo xiriiri kartaan laakiin arrimahaasoo dhani ma jiraan wax wada hadal la yidhaah meesha kama muuqan waxaa ka muuqatay hawl ayaan qabsanay sidaas hala yeelo raggaasna waa xirnay taasoo aad u moodid inay tahay arrin soomaalidu ay u taqaana kaa-adkii xagga sharciga iyo marka la yidhaahdo nidaamka maxaabiista wax qareen ah iyo cid u dooda ma u qabateen qareen waa jiraa haa laakiin su-aasha la isweydiin karaa waxay tahay haddii xarigooda aan wadiiqo saxaba loo marin qareenka muqdisho jooga ee aqoonta leh ee shahaadada haystaa kaalin intee la eg ayuu waajibaadkiisa qareennimo ku gudan karaa waxaan rajaynayey haddii arrinta loo mari lahaa wadiiqada saxda ah ee sharciga in qareenka la qabtaana uu u muuqan lahaa nin hawshiisa qabsan kara qofka ku muddo ayaana hawshiisa qabsan kara kadibna arrintu ay tegi lahayd nidaamka shuruucda ee degsan barnaamijkan aakiri waa la qoonsaday waxaa nagu maqaala dowladdu inagu aragtay in uu ahaa mid dadka kicinaya oo in dowladda laga hor yimaad abuuri kara arrintaas maxaad ka leedihiin
barnaamijka dood wadaag la yidhahdo sida magaciisa ka muuqato waa dood la wadaagayo waxaa wadaagaya dadka fadhiya banelka iyo dadka fadhiya stuudiyaha ee ka kooban aqoon-yahanka kala duwan saddex sano ayuu barnaamijku socday waxaa ka qayb galay laba xildhibaan oo ka tirsan baarlamanka dalka soomaaliya mudane maxamed cabdi yuusuf iyo mudane cabdi xaashi cabdilaahi baarlamaanka soomaaliya mucaarad iyo muxaafid male waa hal baarlamaan laba boqol toddobaatan iyo shan xubnood ayuu ka koban yahay laba xubnood oo kamida ayaa ka qayb galay waxay muujiyeen aragtida ay mudane ahaan qabaan soomaaliya xaalka ay ku sugan tahay wariyuhuna dadka ayuu u kala dab qaadayay iyo iyaga marka universal dembiga ay geli karto xildhibaanadiina ay muujiyeen iyaga hadalkii yiriyo dembiga aanay gelin ee universal geli karta ayaa su-aal aan laga jawaabi karin u muuqata barnaamijku marka ma aha barnaamij gaar ah oo si gaara loogu talagalay in dad lagu dhibaateeyo kaakii ka horreeyey ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa stuudiyaha muqdisho lagu marti qaaday dowladduna ma dhibsan maxaa kalifay mudanayaal baarlamaankii dowladda ka tirsan oo baarlamaanka mudanayaashuna yihiin kuwa madaxweynaha doortay hay-addii sharciga ah in la dhibsado haddiise la dhibsaday maa baarlamaanka lala xisaabtamo maxaa universal isha ama gacanta si gaara loogu godaya hadda xariga dadkan shaqaalahan telefishinka maxaad ka yeelaysaan annagu dawgeena wuxuu yahay axmed laga bilaabo labadii bisha ilaa hadda barnaamijyo kala duwan ayaanu baahinaa xiriiro ayaan la samaynay diblomaasiyiinta adduunka ama ha noqoto ururada caalamiga ee u dooda xuquuqda bani aadamka ama ha noqoto dadka soomaaliyeed ee u dhuundaloola arrimaha soomaaliya waxaan kaloo kuu sheegayaa in nabad sugidda soomaaliya ay amar ku bixisay in kaybalada muqdisho laga saaro universal t v saddex kambani oo muqdisho ah oo ah banaadir cable muqdisho cable iyo access t v oo dadka siiya resiferada ay wax ka daawadaan ayaa nabad sugidda ku tiri universal laga saaro lama daawan karo taa waxay ku tusinaysaa si gaara in loo necab yahay ama loo necbaystay universal hadday tahay nabad sugidda ama xukuumadda waxaan sameynaa warar iyo barnaamijyo ay dani ugu jirto bulshada soomaaliyeed iyo weliba arrimo si gaara loogu adeego dadka dhibaataysan ee soomaalida maxamed axmed xaaji cagmadhige wariyaha afhayeenka u ah telefishinka universal oo